madaxtooyadaa tegaysa madaxweyneha la gorgortamaysaa lacagta asaa u shubaysaa asaa kaa qaadanaya full stop saas dal ma lagu dhaqi karaa su-aasha taagan oo maxaa loo imaanaya haddii wasaaradihii iyo wakaaladihii iyo hay-adihii dhulkii la wada iibiyoo dhan xaggee dalka xaggeen beri wasaarada iyo ka dhisanaynaa hay-ado iyo wakaalado waxaa kaaga daran jaab shakhsiga ku dhacaysa miisaaniyadda dalka naloo keeno kuma jirto xaggee aadda lacagtii lacagtii la yidhi dadka hantidooda lagu soo iibiyey xaggee aad xaggee la geeyey waa wax hantida ummadda soomaalida iskale hantida anigana malihi madaxweynahana maleh ra-isul wasaarahana maleh xukuumadna maleh waa ayaan daro inteeda la eg in maalin kasta dad masaakiina la barakicinayo wasiiradii markay arkeen in madaxweynihii dhulkii hantidii qaranka iibsanaayo isaga uu iibinaayo ayagana wax alaale waxay ka gaaraan inay qaataan noqotay war dowladdii dhammeed waxay noqotay xaggey wax ku jiraan intee manfac yaallaa xaggee shilin laga helaa kii askari ah kii sargaal ah kii agaasimo ah kii taliyo ah kii meel jooga kulli waxay iska noqotay xaggee dhacdhaca ku jiraoo wax ka raadiyaa xaggee isbaaraa la dhigi karaa waxay ka duwan tahay sagaashan iyo shantii iyo lixdii markaan magaaladan joognay oo woloorka u yaaleen isbaarooyinkii lacagta ku daldalanayeen oo sharci ah keliya hadda taalla meel kasta waxaa la samaystay kambani la yidhaahdo kambaniga khidmaqaadka wax kasta khidmaa kor saaran tayadhowr fayadhowr kandhowr calidhowr wixii dhammaan waxaa laga dhigay kambaniyaal wada qandaraas miran ah canshuurtii kambaniga qaadaya tii guryaha tii jidka qof walba kambani kambani kambani kambani dalkii dhammaay wuxuu noqday dad brofitaas gareeyay oo laga dhigay in dad gaara hantidii ay qaadaan taas maxay keentay marka waxay keentay in dadkii maalgashiga ay dalkala baxaan sanadkii lasoo dhaafay keliya afar bilyana soomaaliya lagala baxay oo dadka hantiilayaasha soomaaliya ay kala baxeen four billion u s dollar oo ay dibadaha ku maalgashteen sababtoo ah waxay ogaadeen inay lacagtooda waxba u dhalayn dalka gudihiisa markii mid canshuur kuula taagan yahay dheeraad ah markuu mid kuula taagan yahay baad kaa rabo markuu mid kuleeyahay khidmaan wataa kambani hebelaan ahay markuu kuleeyahay mid saasaan ahay war waxaan aragnay kambaniyaal la leeyahay haddaad dowladda lacag u shubaysaan intaana shubaysaa haddaad brivate company ku shubaysaan intaana shubaysaa dalka maxaa u dhaqan oo dadka maxaa u yaalla